shirkaygan jiraa itsaaka wuxuu daaran yahay in aanu ku canaanano xukuumadda cambaaraynana waxa ka socda dalka guud ahaan gaar ahaanna caasimadda hargeysa xukuumadda waxaa looga rabayay in ay dalku iyo dadku priority yeeshaan waxaa caddaatay inaanay xukuumaddanu lahayn priority oo ay caddaynayso saaka in caasimaddii dalka lagu biyalaayahay oo lagu baktiyayo oo dadkii jiracsanaa aanay biyahaysan in dhismihii iyo noloshii socotay istaagtay in shaqadii istaagtay ama booyad ha noqoto ama iskarogo ha noqoto ama nin aqal dhisaya ha noqoto ama mid meherad ka shaqaynaya ha noqoto dhammaan dadku waxay u kalahayeen inay saaka taagan tahay waxaynu ognahay in xukuumaddu ay ugu timi biyaha hargeysa inta yare soo gaadha lix boqoloo kun maantana ay ka dhigtay intii saddex milyan oo shilin ay marinayso haddana dadkii uu sidaa u biyalaayahay wuxuu og yahay xusbiga wadani in la cunay afartankii milyan ee eudu ugu deeqday caasimadda hargeysa in biyo lagu soo geliyo biyo loogu sameeyo waxay soo gaadhay hadda in dadkii gaadiidka lahaa ee ummaddaa jilicsan waraabinayay ee aan waxba ka faa'iideynin lagu qasbo waxaanay qaadi karayn iyo culays la saaro markay ka cawdeen ee muujiyeen mudaharaadkoodii iyo cabashadoodiina loo adeegsaday r r u oo maanta ay wada xidhan yihiin oo jeelalka lagu guray oo aanay jirin isdhegeysi iyo in wax layska maqlo iyo in dadkan baahan cidda u hadlaysa la dhegeysto waxaa la yaab leh xukuumadda somalilan xukuumadda kulmiye waxay kala dooratay lixdan doolar oo ay booyadda masaakiinta waraabinaysa ka qaado iyo noloshii dadka waxaanay dooratay lixdankii doolar oo waxay ka tagtay noloshii ummadday ilowday lixdankaa doolar bay ka dooratay waxaa saaka ogtiin waxaa ceergaabo ka dhacaya waxa seylac ka dhacaya waxa berbere ka dhacaya oo dhammaantood dabada ku haya lixdankaa doolar ee ay xukuumaddu ka dooratay dadkeedii iyo dalkeedii iyo hanaankii iyo dowladnimadiiba ay ka dooratay waxaan leenahay oo codheer ku leenahay xukuumaddana waa xukuumad lasoo doortay meesha may xoogin qori kumay iman waxaan ugu baaqaynaa inay dadkeeda dhegeysto dalka duminta ka dayso dadkeeda dhegaysto dhibaatooyinka taagan ee magaalo walba ka taagan soo afjarto horaan u nidhi maalmihii xeerka iyo waxaa la ysku haysto la ansixinayay ayaanu ku nidhi xukuumaddu ha iska casisho xilkeedii waa gudan weyda maantana waa ku celinayna waanu ku celinayna waxaanu leenahay marka intaasoo dhibaato taagan tahay haddii dimuqraadiyadi jirto haddii dalka loo naxayo haddii caqli lagu shaqaynayo waxaa weeye xukuumaddu xilkeedii way gudan kari weyday gebagabadii waxaan baaq u dirayaa sidii saaxiibkay sheegay dadka booyadaha leh dadka baabuurta iyo gaadiidka waaweyn ceergaabo fadhiya labaatanka maalmood xidhan leh cid walba waxaanu leenahay waxaanu leenahay wax kastaa qabtaan waanu ognahay waanaanu ka xunnahay ilaahay baa meel kale idinka cawili doona ummaddiinna u naxa oo waxaa u qaban kartaan dadka u qabta dhibaato kasta idinku ahaato dhabarjab kasta idinku ahaato waxaanu ku baaqaynaa in magaalada la waraabiyo dadka la waraabiyo dadku iyo naga baktiin ayaanu ugu baaqaynaa gaadileedana xukuumaddana waxaanu leenahay oo ku celcelinaynaa xukuumadda waxaanu ku celcelinaynaa leenahay waajibkeedii way ka gaabisay way qabsan weyday waxaanu ilaahay uga rajaynaynaa wax kalean u sheegnay garan mayn ilahay waxaanu uga rajaynaynaa inuu caqligii saliimkaha ku soo noqdo oo ay aragto nolosha iyo dadkeeda iyo dhibaatada jirta asalaamu calaykum